أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandalus kuwada ugu doorka roon in ka badan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in mooshin ay ka gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha ee kooxdaasi xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan degmada janaale ayaa saaka madaafiic ku garaacay deegaan hoostaga degmadaasi iyadoo uu ka dhashay khasaare kala duwan kataa'ib ikhbaariyah ayaa baahisay filim lagu soo bandhigayo weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada bakool wilaayada jubbada dhexe ayaa bogaadisay xamlada keedinta dalagga ay ku dhawaaqday wilaayada baay tiro falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeymo sahaynada yahuuddu ay ka geysteen magaalada khaza kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada baay iyo waxgaradka beesha elay ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada buulo fulay ee wilaayadaasi askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduud ardayda macadka jacfar bin abidaalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada hiiraan dhallinyarada degmada ceelcadde ee wilaayada gede oo kaashanaya maamulka islaamiga ee degmadaasi ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey magaaladaasi waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo sideed hijri imikana kusoo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday howlgallo ka kala dhacay deegaana dhaca koonfurta dalka soomaaliya qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho ayaa lala egtay gaariga ay la socdeen maliishaad ka tirsan riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay afar askari shan kalena waa ay ku dhaawacmeen wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen gudaha degmada waajid ay la beegsadeen maliishaad murtadiin ah dhimashadu waa hal askari oo lagu magacaabo aadan galabow dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ay ku qaadeen xerada ciidamada askarta kufaarta kenya deegaanka yumbis ee hoostaga degmada faafi ee gobolka gaarisa dhanka kale ciidamada saliibiyiinta uganda ayaa saaka salaada subax waxay madaafiicay ku garaaceen deegaanka daguriiri ee hoostaga degmada janaale madaafiicda ayay deegaanka ku garaaceen xilli dadka ay ku jireen salaada subax waxaana halkaasi ku shahiiday halwiil iyadoo ay ku dhaawacmeen haweenay iyo laba wiil oo kale sidoo kale madaafiicda ayaa geysatay khasaare hantiyadeed waxaana ka mid ah waxyeelo soo gaartay guryo ay lahaayeen dad shacab ah gaari iyo sidoo kale xoolaha dadka deegaanku ay dhaqanayeen xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay inay mooshin ka gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha ee kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta sida faahfaahinta warka inoogu eegayo walaalkeen abuu xasan qaar ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay inay eryi doonaan mid ka mida wasiirada xukuumadda uu madaxda ka yahay xamse cabdi barre xildhibaanadan oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee xarunta baarlamanka golaha dawaaqiidda ayaa sheegay inay saxiixeen muushin ka dhanna cali xoosh oo ku magacaaban wasiirka arrimaha gudaha kooxda riddada soomaaliya cagaweyne iyo maxamed ibraahim mucalimow ayaa ka mid ah xildhibaanada gudbiya muushinkan ka dhanka wasiirka arrimaha gudaha kaasoo ku eedeysan waxqabad la'aan iyo musuq maasuq bismillaahi raxmaan raxiim halkan maanta waxaan ku soo gudbinaynaa mooshin baarlamaanka xildhibaanada golaha shacabka ay ka gudbiyeen wasiirka arrimaha gudaha xildhibaan cali xoosh oo runtii muddo dheer xildhibaanadu ay tabashadooda qabeen soona gudbinayeen laakiin maantay guddoomiyaha loo gudbiyey oo lagu sallimay sida uu qabo xeerowsaadka waxaan halkan ka gudbinnay mooshinka wasiirka xeerowsaadkeenna wuxuu qabaa afartan sideed saac gudahood in guddoonku ay haystaan ay soo akhriyaan banalkana ay keenaan sidaas ayaan xildhibaanada intayada halkan joogtay inta naga maqanba aan wakiil uga nahay waxaana xildhibaanadii gudbiyey mooshinka ay dhammaayeen lixdan xildhibaan waxaana wuxuu ahaa ujeeddadiisu tahay xilka qaadista oo lagu eedeeyey qodobo aad u badan oo halkan aan lagu soo gaabin karin oo ay ugu horreyso fulin la-aanta iyo gaabiska howlaha wasaaradda iyo ay ugu muhiimsan yihiin tan iyo markii uu cabdiqaadir maxamed nuur noqday guddoomiyaha golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayay soo baxayaan warar sheegaya inuu jiro ololo ka dhannaa xukuumadda xamse cabdi barre kaas oo ka bilaabanaya baarlamanka dhexdiisa sanid abuu xasaan kataa'ib ikhbaariya ayaa baayisay filim lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay wilaayada bakool soo faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkan yaasir maxamed
muuqaalkan oo saacado kahor uu baahiyey kanaalka wararka ee kataayib al akhbaariya ayaa lagu soo gudbinayaa weerar mujaahidiintu ku qaadeen isbaaro u tiilay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya muuqaalkan cusub ayaa soo gudbinaya weerar ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada bakool ay cagta ku mariyeen isbaaro lagu dhibaateynayay dadka shacabka ah oo maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay dulaadka degmada waajid ee wilaayada islaamiga ah ee bakool waxaana kaamirada kanaalka kataayib lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo soo afjaraya isbaaradii dadka lagu dhibaateyn jiray iyagoona sidoo kale halkaasi ku dilaya qaar ka mid ah maleeshiyaadkii isbaarada u tiilay waxaana sidoo kale muuqaalka kasoo muuqanaya mootooyin ay ka carareen maleeshiyadii ku sugnayd isbaarada
قدر الجبار فيكم إن دعا الداعي أتينا المنايا في يدينا نردع الكفر ببأس إن طغى يوما علينا إن طغى يوما علينا
wilaayada jubbada dhexe ayaa bogaadisay xamlada kaadinta dalagga ay ku dhawaaqday wilaayada bay sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkan dhubow sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bogaadiyey baaqii dhowaan u jeediyey sheekh abujacfar waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay kaasoo ku aadanaa in dadka muslimiinta ay keedsadaan dalagga noocyadiisa kala duwan ee kasoo baxa dhulbeereedka sheekh cali darwiish oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa si weyn u bogaadiyey hadalka waaliga ee ku aadanaa in dadka muslimiinta ay isku tashtaan islamarkaana ay keedsadaan dalagga kasoo baxa dhulkooda waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo si weyn u bogaadiyey ayaa dhanka kale waxa uu guud ahaan dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka ku nool wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu baaqay in iyagana ay ku dayadaan dadka reer baay islamarkaana ay keedsadaan dalaga ugu soo baxa beerahooda rabaa inaan xoojiyo baaqii walaalkaygii igu horreeya soo jeediyey sheekh abujacfar waaliga baay jazaahu llahu khayran oo dadka muslimiinta khaasatan reer baay oo ugu baaqay inay bal samaystaan sanadkan badarka soo bax in la keydsado waana ayiidayaa boqol kiiba looba boqol aadna waan ugu faraxsannahay muslimiinta caam ahaana waxaan ugu baaqaynaa inay insha allahu tacaalaa bal dalagga ilaahay inoo soo saaray sanadkan ay keydsadaan oo ku talagalaan waa waxaan keydsanno annaga baaqino ah khayrku marka waxba naga dhibi maaye aan ku talagalna insha allahu tacaalaa aniguna waxaan leeyahay wilaayada jubbada dhexe iyo wilaayad kale muslimiintaba ha laga faa'iidaysto baaqa sheekh wuu soo jeediyey oo dadka muslimiinta ha ku talagaleen inay bal insha allahu tacaalaa keyd samaystaan bogaadinta sheekh cali darwiish ee hadalkii dhowaan u jeediyey sheekh abujacfar waaliga wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa imaanaya xilli sanadkan dalagga noocyadiisa kala duwan ay si weyn ugu soo go-ayaan beeraha noocyadooda kala duwan ee qaar badan oo ka mid ah gobolada dalka iyadoona dadka muslimiinta ay la gudboon tahay inay keedsadaan wax badan oo ka mid ah dalagooda si ay ugu faa'iidaystaan xilliyada ay dhacaan musiibooyinka maasaned dhubow tiraa dad shacab ah oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday duqeyn sahaynadu ay ka geysteen magaalada khaza sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen abuushayba wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya marinka khaza ayaa sheegaya in laba falastiiniyiin ah ay shahiideen halka kuwo kalena ay dhaawacmeen kadib weerar diyaarada aan duuliyo lahayn oo sahaynadu ay leedahay oo ka geysatay bartamaha magaalada khaza dhacdadan ayaa dhacday saacdii lasoo dhaafay iyadoo ay sii socdaan xiisadaha iyo dhacdooyinka lagu eedaynayo inay yihiin xadgudubyo ka dhan ah heshiiska xabadjoojinta ee ka jira marinka khaza ilwareedo adeegyada gurmadka iyo xaaladaha deg deg ah ayaa sheegay in labada qof ay dhinteen kadib markii diyaarada aan duulyo lahayn oo ay weerar ku qaaday bartamaha magaalada khaza dad kale ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inay ku dhaawacmeen dhacdadan dhanka kale shan kalluumaysato falastiiniyiin ah ayaa dhaawacmay kadib weerar ciidamada yuhuuddu ay rasaas ugu fureen addoonyo kalluumaysi oo ku sugnaa xeebaha magaalada khaza wararka bisha cas ee falastiiniyiinta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kooxihiisa gurmadku ay dekedda magaalada khaza ka soo qaadeen shanta kalluumaysato ee dhaawacantay dhaawacyadan ayaa loo qaaday isbitaalka al-shifa iyo xarun caafimaad oo ku meel gaara oo ku taala magaalada khaza si loo siiyo daryeel caafimaad goobjoogyaal ayaa sheegay in maraakiibta dagaalka yuhuudda ay rasaas iyo madaafiic ku fureen doonyaha kalluumaysatada xilli shaqadooda ay ka wateen badda ka baxsan xeebaha magaalada khaza kalluumaysatada khaza ayaa muddo dheer wajahaya caqabado iyo xanmaadyo adag oo ku saabsan gelitaanka badda warbixin ay horey u sheegtay waxaa loogu yidho qaramada midoobay ayaa lagu tilmaamay in yuhuuddu ay sii wadeen inay xadidaan ama ka hor istaagaan falastiiniyiinta inay galaan qaybo ka mid ah badda inkasta uu jiray xabad joojin dhanka koonfureed ee marinka khaza ilo maxalli ah ayaa sheegay in yuhuuddu ay rasaas xoogan ku fureen guryo ku yaala deegaanka xamad oo waqooyi ka xigta magaalada khanyoonis wararka ayaa sheegaya in gaadiidka ciidamada iyo diyaaradaha aan duulyaal ahayn ay ka qayb qaateen rasaasta ha yeeshee ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaar ah oo ka dhashay dhacdadan sidoo kale rasaas culus ayaa laga soo sheegay dhanka bari ee magaalada dareelbalax ee bartamaha marinka khaza ilo maxalli ah ayaa sheegay in dhacdadani ay ku soo beegantay xilli madaafiic lagu garaacay deegaano ku yaala bariga gobolka dhexe ee khaza dhaawaca shanta kalluumaysato ayaa kusoo beegmaya xilli maalmahan dambe ay sii kordhiyeen weerarada laga soo sheegayo qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka khaza weeraradan ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray falastiiniyiin badan iyadoo carruur ay ku jiraan dadka waxyeeladu gaartay sidaa lagu sheegay xogta ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee khaza tan iyo markii heshiiska xabadjoojinta uu dhaqangalay tobankii oktoobar sannadkii labada kun shan iyo labaatan dhacdooyinka iyo weerarada lagu tilmaamo xadgudubyada heshiiska ayaa sababay dhimashada in ka badan kun iyo saddex boqol oo falastiiniyiin ah halka kumnaan kalena ay dhaawacmeen kooxaha gurmadka ayaa sidoo kale sii wada raadinta iyo soo saarista meydadka ku hos jira burburka dhismayaasha iyadoo boqolaal meydada horey looga soo saaray goobaha uu dagaalku saameeyey guud ahaan wasaaradda caafimaadka ee khaza ayaa sheegtay in tirada falastiiniyiinta ku dhintay tan iyo markii uu dagaal ku bilowday bishii oktoobar labada kun saddex iyo labaatan ay gaartay in ka badan toddobaatan iyo saddex kun oo qof tirada dadka dhaawacmay ayaa sidoo kale lagu sheegay inay kor dhaafayso boqol iyo toddobaatan kun oo qof xaaladda marinka khaza ayaa weli ah mid aad u adag iyadoo shacabka rayidka ah ay wajahayaan cabsi barakac iyo xaalado nololeed oo sii liidata dhacdadii ugu dambeysay ee lagu dilay labada falastiiniyiinta iyo dhaawaca soo gaaray shanta kalluumaysato ayaa mar kale iifinaysa xaaladda nugul ee ka jirta khaza iyadoo heshiiska xabadjoojinta lagu eedaynayo inuu wajahayo xadgudubyo isdabajoog ah oo ka dhacaya dhulka hawada iyo badda saned abuusheyba kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada ba iyo waxgaradka beesha eelay ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada buulla fulay ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen abwayman goonkii gegse gebeetigii gadiisinahay afkiilamagaaliski gembehi godobki geley urowti gaalkii garguurti galabtun galantaa galyalaari
mas-uuliyiinta wilaayada islaamigaha ee baay oo ay weheliyaan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafulay ayaa kulan muhiimah la yeeshay hormuudka beelweynta eelaay kaasoo ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada buulafulaay kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal ka tirsan beesha eelaay kuwaasoo isugu jiray culimo salaadiin waxgarad dhallinyaro iyo haween ujeedka kulanka ayaa diiradda lagu saarayay xoojinta wada shaqaynta isku xirnaanta bulshada iyo sidii loo sii adkeyn lahaa xidhiirka u dhexeeya bulshada deegaanka iyo maamulka wilaayada kulanka ayaa sidoo kale waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo saddex maalmood socotay taasoo lagu qaatay duruus sharci ah iyo muxaadaraad kulanka oo laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa iyadoo beesha eelaay ay muujisay siday uga go'on tahay isgarabtaagga mujaahidiinta islamarkaana door muuqdo ay ka qaadanayso howlaha horumarinta ee ka soconaya wilaayada baay ugu horeyn kusimaha suldaanka beesha eelay suldaan aadan isaaq ayaa kelmad u badneed dardaaran madasho ka jeediyey
barnaamijka meeli jar waxyaabo yaa la yaab dheew hata baydhaw sa hata la sheegahayo waa un hata may gamnahen lan horta dagaal malan dhimado horbadan asku arlaada sey hata wala lakaqnayme wala hanta la keelhay un wala meeli kuweydi hayno beertun ay walan laqod lagoydi hayno bahlan ta tubanta anta dharaaranta hanta anta dharaaranta meeli beerti lakugoydiyow beertina hal wada inta hijan banan bortuma doofiirna beesi tuban adduunya nafti dharaaranta arlaadan ballan kaqaanan ballantaasay meel siin kufaday akhyaaray siisin sheegdana siisin ballan gaada un ballan gaadnimo dun siin kala jaran laakiin may noo faday waajib nimankan waajibta gududeen ilaahina igmar khaata waa dhadeen waajibta gududeen mayn noofade badda tiitana noofade in kaalantaana una buuysana diyaar ma ihiniya
sidoo kale qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha eelaay ayaa ballan ku qaaday inay naf iyo maal ku bixinayaan jihaadka waddada allah ee ka soconaya bariga afrika may fadaan intii unhatantu kuroogna ini gaalada ilaa marta jarati goday roogdanaa ini meeliyo kadilin ti goday amaa roogde ini meeliyan kataano meeli kadilino fadaan go'aankan go'aan unu kadeerni reed mayd kala siin lahee intii hata inta ili roogna lamba ilaa marta galbisha goobda ini gaal wadankan biisu unku waraab
addinyo guuliye goobgaaba ngaa galnoytee galab ih raaban la horti gaal islaagma leeleer goosigbin ee guriga eelay kuwa lankig an gentaal gooliba galab garab araabteer gatir igernofla kaga hoba gaala gentaal an kiri saasa gooyo nkisiibe gegefinaka garbiye gufafta garamal saarama dikare gooliba galab araabti gembiseeti gatir igernofla kaga sidii gaaladii gooyo laha siibi jiri gaalka an angar guurido may faday gernof i gatir goonka igemadaska qobod gaaraha kihiro faday hob gilig indiin allahu akbar dhowaana ay ahayd markii sidan oo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee baay oo ay la socdeen mas-uuliyiinta degmada ay kulan la qaateen beelweynta garre oo degtay wilaayadan kaas oo qayb ka ahaa kulammada wadatashiga iyo xiriirka maamulka iyo bulshada mahsanayd abwayman askarta aybin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada galgaduud sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed muddooyinkii u dambeeyey waxaa wilaayaadka islaamiga ah si raxan raxan ah u soo gaarayay taa'ibin isaga soo baxaya safka maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kadib markii ay garwaaqsadeen falka gaalnimada ah ay ku dhaceen tobanaad toobadkeenayaal ah oo soo gaarayay maalmihii lasoo dhaafay wilaayada galgaduud waxaa ka mid ahaa cabdi aadan kaariye iyo daahir maxamed maxamuud waxayna labadan taa'ib kooxda riddada ka raaceen magaalada caasimadda ah ee muqdisho labadan taa'ib ayaa soo gaaray maamulka islaamiga ah ee degmada ceelgaras iyagoo oo qarsanin gebi ahaanba ay ka soo baxeen safka murtadiinta kana toobadkeeneen falkii ridinimo ay ku dhaceen kadib markii toobada loo qabtay ayay la hadleen idaacadda islaamiga ah ee andalus iyagoo siiyey faahfaahin ku aadan toobadkeenkooda waxyaabaha ku kallifay inay isaga soo baxaan cadowga sida uu soo dhoweeyey maamulka islaamiga iyagoo baaq toobadkeen ah u jeediyey maleeshiyaadka ay shalay saaxiibada ahaayeen ee weli ku harsan safka gaalnimada magacaygu saddexaan cabdi aadan kaariya caraale isku soo dhiibay walaayada islaamiga galguduud kana soo baxay safafka cadowga arxanka daran ee calal-uusta aniga waxaa laiga soo tashkiiliyey muqdisho weliba bakaara laiga soo tashkiilishay garoonka aan caddiyaar laga saaray kadibna waxaa laiga riday dhusamareeb dhusamareeb baa laiga qaaday xanan buur meel layidhaah oo aan cid balo aadana kasoo tegi karin ay tababarna u geeyeen tababarka waxau ahaay adiga shan bilood ah tababarkii kabacdi dhulsamareebaa la keena qoray iyo boosh iyo tuutaa lagu wareejiyey bartaasaan joogi jiray qorgaasaan sii jiray booshkaasaan sii jiray waxaa kamid a salaad la-aan soon la-aan soonkii oo badarka la karsaayo haddaad tuka maagtana al-shabaabaa taa lagu leeyay walaayadu waxay ii soo dhaweyday si wanaagsan si sharaf badan si qiimo leh kuwa jira waxaanan leeyahay waad khasaarteen haddaadan nasiibka maanta jeer ana ka faa'iidaysanna wallaahi bilaahi tullaahi waa adduunna waad ku dhibantihiin aakhirna waad ku dhibantihiin toobada waa furanta haddeera iskeeneen walaayada islaamiga isku soo dhiiba aniga oo ah daahir maxamed maxamuud kana soo tegey dhuusamareeb waxaa ka raacay xamar muddo waxaana la jooga labaatan maalmooda marka labaatankaas maalmood waxyaaba macnaha aniga nafs ahaanteeda anfic waayey oo ninkii la yidhaahdo aan u rooneyn xagga diinta aan isku anfic weynay marka waana kasoo tegey walaayadan u amaaday si qurux badanaa la ii soo dhaweeyey maasha allah diin wanaagsan dabeecad wanaagsan intaba waa laigu soo dhaweeyey waxaan leeyahay dadkaas inay meeshaas ka toobadkeenaan oo ninkale walaayada isku soo dhiibaan taa'ibiintan ayaa ku biiriya tiro askar ah oo waayihii u dambeeyey toobada loogu qabtay wilaayada galgaduuda kuwaas oo markii ay garwaaqsadeen xumaanta ay ku jiraan iyo inaysan dan adduuniyo mid aakhiraba ugu jirin isku soo dhiibay shareecada islaamka mahadsaneyd marwan ardayda macadka jacfar bin abi daalib ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen saadiq muumin ardayda dhigata iskuulka jacfar binu abidaalib ee hoos tagta maktabka tarbiyadda iyo tacliinta ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed cajiib ah kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee hoos tagta magaalada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabadan oo lagu maamuusayay ardaydan soo bandhigay aqoontooda iyo cilmigii ay ka faa'iideen iskuulka jacfar ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo waxgarad waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kala duwan iyagoona bogaadiyey sida wanaagsan oo ay wax u barteen ardayda dareenkoodana ku muujiyey sida ay ugu faraxsan yihiin ardaydan oo ay ka muuqatay firfircooni iyo kalsooni ay isku qabaan ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed cajiib ah kaas oo soo jiitay mas-uuliyiinta iyo marti sharafkii ka soo qayb galay munaasabadda ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي إني سائلك بك فأجب سلني ما بدا لك يا أخي ما هو أفضل العلوم على الإطلاق أفضل العلوم هو القرآن العظيم ثم ماذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ماذا الفقه المستنبط من الكتاب والسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اذكروا الأصول الثلاثة التي تجب على الإنسان معرفتها الأصول الثلاثة التي تجب على الإنسان معرفتها هي معرفة العبد ربه معرفة العبد دينه معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أبي هريرة وحال غوري رضي الله عنه كره النقد عنه حكيسة قال وحيري قال رسول الله رسولك إلهي وحيري صلى الله عليه نحرست عليه كركيسة وسلم على نبت قليله إن في الجنة جنة دحدد أي هاتي مائة درجة بقل درجة أعد الله لا يودياري للمجاهدين كو جهادي في سبيل الله جدك الله دحديس كو جهادي ما بين درجتين لبدا درجة انتو دحيسو كما بين السماء والأرض عرق دولك انتو دحيسو كلوا رواه حوري البخاري بخاري عن نبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت رواه مسلم اذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب جزاك الله خيرا يا أخي ولك أيضا بارك الله فيك dhanka kale waxaa goobta munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda oo dhankooda soo dhoweeyey horumarka waxbarasho oo ay ku tallaabsadeen awlaadooda iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin bandhig cilmiyeedka allahna soo gaarsiiyey maanta xafladdii iskoolka jacfar abidaalib maaragtay qaryada booco maqarka degmada beledweyne allahaas ayaan u mahadinaynaa subxaana wa tacaala mahad dhammaanteed marka labaadna waxaan u mahadinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda iskuulka booco kasoo qaybgalayaashaasuu isugu jira dhammaan qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta wilaayada waxbarashada halkan ka socoto iskoolkan jacfar bin abidaalib sidaad la socotaan wax badan ayuu soo shaqeeyey intaas ayaa laga faa'iidaysanayey arday aad u fara badan ayaa ka faa'iidaysatay oo ilaahay u suurageliyey waxbarashadoodii inay ku qaataan dugsiga dhexe oo markaa qaarkood ay usii gudbeen markaa dugsi sare iyo jaamicaad oo maanta hadda qaarkood aqoon-yahamo ay yihiin ardayda hadda dhigatana insha allahu tacaala ayagana waxaan u rajaynaynaa khayr badan iyo in allah subxaanahu wa tacaala uu u suurogeliyo macan maaragtay ididiiladooda iyo inay dhammaystaan waxbarashadooda dugsiga dhexe insha allahu tacaala ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala ilaaha noo suurtageliyey xafladdan mubaaraga ah ee aadka u khayr badan wanaagga badan inaan ka soo qayb galno arrinkaasoo ah waxna farxad gelinaya ikhwa aad iyo aad aan ugu farxayno haddii aan nahay waalidiintii ilmaha madarasadan dhigta jacfar ibnu abitaalib waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala bacda xamdi illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin khaasatan eh, waxaan u jeedaa maktabu tarbiyata wa tacliim iskuulka jacfar ee ka furan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa qayb ka ah goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta kuwaas oo ka qayb qaadanaya kobcinta iyo kor u qaadidda waxbarashada jiilka soo koraya mahadsanid saadaq dhallinyarada degmada ceelcadde ee wilaayada gede oo kaashanaya maamulka islaamiga ee degmadaasi ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey magaaladaasi sida warbixinta warka uu mar kale inoogu faahfaahinayo walaalkeen abuuxasan dhallinyarada degmada ceelcadde oo kaashanaya bacdallaahi maamulka islaamiga degmada ayaa sameeyey howlo nadaafadeed oo ay ka sameeyeen gudaha degmada kadib markii dhallinyaradu ay garowsadeen inay muhiim tahay nadaafadda loona baahan yahay in arrintaasi ayaga ay ku dhaqaaqaan dhallinyaradan oo watay dhar u gaar ah iyo gaadiid ay qashinka ku qaadayaan ayaa howlahan ka bilaabay gudaha degmada gaar ahaan waddooyinka goobaha ganacsiga maqaayadaha iyo qaar ka mid ah xaafadaha degmada muddo ay arrintaasi wadeen kadib ayay dhallinyaradu sheegeen inay soo gebagabeeyeen howlihii nadaafadeed ee ay ka wadeen degmada waxayna tilmaameen in arrintan ay ku guulaysteen magaaladan hadda ay dib u soo celiyeen bilicdeeda gudoomiyaha dhallinyarada degmada ceelcadde iyo qaar ka mida dhallinyarada ayaa ka warbixiyey howlaha nadaafadeed ay ka sameeyeen degmada iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey maamulka degmada ceelcadde oo ku garab istaagay hawshan nadaafadeed ee ay degmada ka qabteen bismillahi raxmaan raxiim waa anigoo ah gudoomiyihii dhallinyarada ceelcadde waxaa maalmahan bilownay ololo nadaafadeed oo magaalada lagu hagaajinayo oo sida qashimada waxyaalaha qaar oo magaalada nadaafad darada ka jirto alxamdulilah ilaahay baa noo fududeeyey nadaafadii waa ku guulaysanay magaalada waxay siisa horumarkeedii waa sii ziyaadayaa annagana markasta waa u taagannahay inaan magaalada sii horumarino wilaayadana waxaa markasta ku ammaanaynaa oo ku garab taagannahay sidai ay dhankooda ooga soo baxeen kaalintooda alxamdulilah dee dhallinyarada magaaladan waxaan u sheegayaa in markasta ay u istaagaan sidii nadaafadda magaalada looga shaqayn lahaa suu gudoomiyahaba sheegay ilaahay baa noo fududeeyey waxaa weeye horumarkii iyo quruxda badnaa oon magaaladan wadnay oo u horreeyey nadaafaddii oo hadda noo soo gabagabowday kamana soo hartay si aad ogtihiin degmo walbo iyo magaalo kasta iyo waddan kastaba waxaa weeye dhallinyare unbaa hormuud iyo lambar wan u ah insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa dadka reer calacadde ama waxaa weeye gaar ahaanba dirharaweyn inay isku kaashadaan dhismaha deegaankooda bulshada waxaa looga fadhiyaa dhallinyarada weliba khaasatan degmada u dhalatay inay degmadooda muujistaan ay isdhiiriyaan waayo cid looga fadhiyo ma lahan odayaashii way ka bixiyeen wixii hadda soo kacay oo dambo annaga dhallinyar ahaan waxaan leeyahay inta magacaygii muuqaalkii taqaanta waxaan leeyahay hala kaco oo ha loo kaco degmada degmadu waxaan ka dhiirinay oo ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa sidee wax ugu qaban karnaa waa fikrad muhiim oo loo baahan yahay in waxqabashada la fiiriyo waayo haddii wax baan qabanayaa tiraadood aamusto waxaa weeye waxba maada qaban gudoomiyaha iyo dhallinyaradiisa ayaa dhanka kale tilmaamay inay jiraan howlo kale oo ay soo wadaan kuwaasoo ka turjumaya horumarka degmada iyo deegaanada ku dhow waxayna dhanka kale bulshada qeybaheeda kala duwan ka codsadeen inay la shaqeeyaan oo ay ku garab istaagaan howlahan horumarka ah ee ay ka bilaabeen degmada haddana waxaa soo wadnaa maalmaha soo socda in magaalada aan dhir iyo geeda aan ka abuurno oo sidii magaalada horumarkeedii baan lugta kula jirnaa inaan horey usii wadnaan rabnaa marka dhallinyarada iyo dhammaan odayaasha iyo waxgaradka waxaan leenahay loo istaago sidii deegaanka loo horumarin lahaa magaaladanna waxaa horumarin karo waa dhallinyaradeeda waaye dhallinyarada waxaa la rabaa inay gacmaha isqabsadaan sidii deegaanka loo horumarin lahaa alxamdulilah ilaahay baa nugu guuleeyey marka maanta waa maalin weyn waxaa noo soo dhammaaday ololihii nadaafadda magaalada magaalada qof kastoo maro waa clear waaye waddo walbo aad soo marto magaalada waa onvaya waa laga dhigay alxamdulilah waa ku faraxsanah barnaamijyo kaloo badan oo soo socdaa jiro sidii hadda dhirta uu ka hadlay oo kale oo magaalada in lagu beero sida quruxdeeda oo kale bilicda magaalada usoo muuqato wixii la isku kaashado ay u baahan yihiin si horey soomaalida ugu mahmahday gacmahooda jirbay wax ku gooyaan in dhan walbaba isla kaashadaan odayaasha haweenka sharafta leh dhallinyarada dhowaan ayay ahayd markii degmada ceelcadde uu ka dhacay shirweyne aad u ballaaran oo ay soo qabanqaabisay wilaayada islaamiga ee gedo islamarkaana u dhexeeyey wilaayada iyo dhallinyarada degmada waxaana shirkaasi loogu hadlayay sidii dhallinyarada iyo wilaayada ay isaga kaashan lahaayeen horumarka diinta iyo dalka gaar ahaan sidii loo horumarin lahaa degmada ceelcadde oo xarun u ah maamulka wilaayada islaamiga ee gedo shirkaas ayay dhallinyarada ku doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen kuwaasoo wilaayada ay aqbashay heer gobol iyo heer degmo waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey dhallinyaradu ay muujiyeen dadaallo dheeraada oo ku aadan horumarka degmada waxaana hadda muuqanaya ififaale ku aadan in dhallinyaradu ay noqdeen kuwa baraarugsan oo fahmay xaqa meesha uu ka jiro dhallinyaradu waa lafdhabarka bulshada waxaana bulsho ay wax ku noqotaa dhallinyaradeeda haddii ay xaqa garab istaagaan mahadsanid abu xasan warkii subaxa aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalusna saaka waa nagayta kulanti dambe ayaa inoo balanaha inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu